waa hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysaa iyadoo dhowaan degmada cigaago ka mid a degmooyinka hoos yimaada deegaanka buuhoodle laga hergeliyey cisbitaal aada u ballaadhan oo hergeliyeen jaaliyadda u dhalisay degmadaasi ayaa cisbitaalkaasi haatan wuxuu si rasmiya u bilaabay shaqadiisii waxaana cisbitaalkaasi haatan gacanta ku hayaa shaqaalo loo xilsaaray haddaba agaasimaha cisbitaalka degmada cigaag axmed ciidna nuur ayaan taleefonka shabakada wararka ee cigaag taleefonka magaaladaasi kula xiriirtay waxa aan weydiiyey sida shaqada u socoto iyo weliba dadka bukaanka ilaaya iminka ay la kulmeen
waa dhammaan dadkana maqlaya kulli waa wada macsanyeen adigana waa cali oo aada iyo aad baanu kuu salaamanaa dhammaan waxaanu nahay shaqaaliya caafimaadka anigoo ah halkan kaaga waramaya agaasimaha anigoo ah maamulaha cisbitaalka degmada ceegaad ahna axmed iidla nuur waxaan halkan kaaga sheegayaa oo aan dadka dibadda jira iyo dalka dalka gudihiisaba jooga hay-adaha iyo waxaa waxa laale wixii arrimaha caafimaadkaba aan u sheeganaa halkan inay ka jirto oo laga furay cisbitaal aada u wacan oo u ballaaran qalabna uusan dhex oolin waxaanu ah jaaliyadaha dibadda ee noo dhisay aanu haddeer ka codsananaa iyo wixii kale dalka gudihiisaba joogay ee arrintaa iyadaa naga taakuleynayay inay cusbitaalka si wacan noogu soo qalabeeyaan qalab qalabkaas oo ah sariiro qalabkii shaybaarka maxaan kaloo ku warramay daawooyin matooro tallaagado isagoo sidaas soomaali dhaweeto in yaroo hay-adii ay noo keentay oo qalab oo aanu haysanaa ay yihiin furaasi iyo miisas intaas aanu haysano marka haya cali marka axmed iidle hadda shaqada cisbitaalka waxaad isheegtay inaad bilowdeen xanuunada aada la kulanteen ilaa iyo iminka intii cisbitaalkan uu shaqadii bilaabay maxaa kamid a ama i soo maray ama ama ama kisaska markay aad soo maray
haddeer cali haddeer waxaa aada noogu fara badan oo aanu adduweynaha u sheeganaa cudurka malaariyada la yidhaaho iyo cudurka oof wareenka la yidhaaho cudurka labadaa cudur baa hadeerta aada iyo aada iyo dhiiglaan baa faraxun ku hayso degmada marka intaana waxaa dheer abaaro iyo dee jadeecooyin iyo adigu arrimaha abaaro waxa ay keenaan dee cudurada ay keenaan sida shubanka iyo wixii lamid oo kale axmed ila nuur waxaa tahay sidaad sheegtay maamulkaha cisbitaalka ceegaag dhawaana cisbitaalka waa la furay sheebaarkii cisbitaalku ma yaalaa mise waxyaabaha hadda aad dalbanaysaan iyo weliba xanuunada lagu daaweeyey malaariyada waynu ognahay inay ku badan tahay deegaankan buuhoodlaba ama deegaanada soomaalidu ay degtaba iyo weliba xanuunada afureenka qiyaas ahaan dadka markaa markaad hayn qalabkaasi sidee aad ugu egtaan inay xanuunadaasi hayaan ma idinka ayaa qalabka la isticmaalo haystaan
maya anagu waxa alaale wax qalab waanu haysana ma hayno waxaanu isticmaalnaa waxa la yidhaaho halkas iyo misas un baanu haysanaa wax kale qalab aho aanu haysanana ma hayno wax daawooyinana wax xoogaa yar oo nooga yimid laascanood unba jira gobolka sool dhinacan hay-adaha ama puntland ha ahaadeen ama somaliland ha ahaadeen ama dadkan hay-adaha kale samafalka iyaga wax gacan ma ka heshantanaya intii cisbitaalkan la furay wax gacan oo aanu ka helnay ma jirno xoogaa gobolkaa nooga yimid mooyaane gobolka sool xoogaa yaroo nooga yimid mooyaane wax hayada iyo wax maamul kaloo aanu wax ka helnay ma jiraan waxaa nagu maqaalaa in markii cisbitaalka la furayay axmedow warbaahinta loo sheegay in meeshu m c h tahay marka haatan cisbitaal baa laisla qaatay arintaa bal dhegeystayaasha cee online warbixin ka sii
maya waxa weeyaan m c h ku awalba waa furnaa haddeer meeshu waa meel goob caafimaad waa cisbitaal weeyaan
marka magacii miyaa laga bedelay oo qorshihii hore m c h haa loogu talagalay cisbitaal baad ugu talagashay inay noqoto maya waa la qaybiye laba qol un baa laga dhigay m c h inti kalena hosbitaalka loo general hosbitaal baa ku qoran intee ka kooban yahay qaybood cisbitaalka ceegaag ee haatan adigu aad sheegtay in daawada ka go-an tahay iyo weliba waxyaabaha kale aad dalbanaysaan intee qaybood ka kooban yahay
wuxuu ka qayb wuxuu ka kooban yahay qayb jiifa qaybtii t v-da qaybtii umulisooyinka qaybtii qaybo fara badan buu ka kooban yahay dee qaybihii hosbitaalku ka koobnaan jiray oo dhan buu ka kooban yahay marka qaybihii kale cisbitaalku waa ka kooban yahay baa sheegtay dhinacan t bay haddaan u leexano waxaa la ognahay in deegaanada soomaalidu ay xanuunkan uu ku badan yahay iyaga ma haystaan daawooyinkoodii iyo hay-adaha kale ma ka costeen se masale dhalaaq ma samaysan qodada shaqaalaha caafimaadku inaad hay-adaha u dacwootaan saldhigoodu yahay garoowe hargeysa gobolada kale idinku dhow dhow xaduudda soomaalidu ay degto arrimahaasi iyaga barnaamijyada ma wadaan sidaad hay-adaha kale cos ay u jeedin lahaydeen
cali soo maqli maysid si wanaagsan
horta dee way jirtaa qaylo dhalaantu meel walba qaylo dhalaan waanu u dirnay